daahfurka kambaaniyadan tartamaya dhismayaalka iskuulada cadale iyo buulobuurde ayaa lagu qabday magaalada jowhar walina goobro ku haya wasiirka wasaaradda waxbarashada maamulka hiirshabeelle maamulka degmada madaxda kambaniyada iyo doonaha ka tartamayana in ku badan toban kambani oo dhisi doonaan iskuulada degmooyinka cadale iyo buulobuurde oo ka shal dirsana gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe mashruucan iyo weliba maamulka hiirshabeelle ku taageerahaya bangiga adduunka anaasoo walkabarada doonaan boqolaal arday si kor loogu qaada walbarashada deegaanada hiirshabeelle walina hadda la dhisi doona ilaa afar iskuula waana lambaha hinti oo dhisan afar kambani iyadoona dhismaha iskuulada la deersii doona ilaa iyo tomiyo siyeed iskuula wasiirka wasaaradda walbarashada maamulka hiirshabeelle saciid xagar camalow iyo sharaxaad kubiye tartanka lanqubadaaya kambaniyada fidayana inuu dhisan iskuulada degmooyinka cadale iyo buuloburde usoona ballan qaaday inuu si cadaalad ee tartanka unqubada doonana dhinishona ka codsidii hanku guulaystaan inuu dhisanna waltayale
marka koowaad anigoo ku hadlayo magaca madaxweynaha dowladda hiirshabeelle his excellence cali cabdulaahi xuseen guudlaawe iyo magaca xukuumadda dowladda hiirshabeelle marka hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyo wall bank oo mashruucan human capital maanta aan bidkiisa joogno noo saamaxay inuu ka shaqeeyo dowladda hiirshabeelle waxaan rabaa marka hore inaan u mahad celiyo human capital marka labaad waxaan maanta u fadhinaa bit openingkii muxuu ahaa mashruuca human capital magaalooyinkiisa buloberde iyo cadale oo wall bankiga ay naga taageereen in laga dhiso iskuulaad iskuulaadkaasoo ardada wax ku baran doonto ay yihiin dhammaantood arday u dhalatay deegaankan hiirshabeelle oo aan rabno inaan waxbarashadooda sare u qaadno hadduu ilaah yihahdo waxaan si gaar ugu mahad celinaa dhammaan shaqaalaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee mar walba ku dadaala inay horumariyaan ardada soomaaliyeed ee ku nool deegaankan mashruucan human capital wuxuu ka shaqeeyaa laba magaalo magaalada buloberde iyo magaalada cadale waxaana magaalo walba laga dhisi doonaa hadduu ilaa yidhaahdo afar iyo toban iskuul waxay isku noqon doontaa siddeed iyo labaatan iskuul iskuulaadkan hadda bidkooda furayno waa afartii ugu horreysay oo labana cadale tahay cadale eriyadeeda labana ay tahay buloberde eriyadeeda hadduu ilaa yidhaahdo waxaa soo daba joogo iskuulaad badan kambaniyaasha sharafka leh ee dhammaantood deegaanka u dhashay reer hiirshabeelle ah annaga sideedaba waxaan dowladda hiirshabeelle waxaa briorts u ah kambaniyaasha deegaankooda degan mar walbana waxaan ku doodnaa inay wax noo qabtaan dhismaha qaataan qandaraasyada la siiyo kambaniyaasha degan stateka hiirshabeelle kambaniyaasha sharafta leh ee joogo meeshaan waxaa ku jiro afar iskuul afar kambaniya ku guulaysan doonto hadduu ilaa yidhaahdo si cadaalada transparenty ah ayaana loo kala qaadan doonaa kambanigii maanta laga guulaystayo isdhihin maxaa yeelay waxaa dhiman afar iyo toban iskuul oo kale marka kambani kasta oo naga mid ah wuu heli doonaa hadduu ilaah yidhaahdo bilowgii waaye hadda ilaahay maaragtay bilow fiican ha nooga dhigo waxaan furi doonaa bit openingkii waa kuwaana halkaana lagu xareeyey muddo soddon maalmooda ayaa magaalada jowhar waxaa u joogay tiamka human capital ee qabanaya si transparenty loo helo saddex meeluu ka xiran yahay halkaasaa lagu riday haddii la yidhaahdo mar tender box tender box inuu secret noqdaa la rabaa qofna qof looga eexanin deegaanada maamulka hiirshabeelle iyo weliba eedan kiyaara adeegyada bulshada sida walbarashada caafimaadka iyo biyo maamulka hiirshabeelle iyo waliba haduus dagaalanka jara sidii degmooyinka o dhan ku hirgeliyey faday si kumanaan awlaade fursado walbarashan helaana